Shirkan oo maalin ka hor ay dowladda Kenya qabatay ayaa waxa ay ku sheegtay inay kaga hadlayso caqabadaha ka haysta xoolo dhaqatada balse ay dadku sheegeen in wax xoolo dhaqato ah aysan halkaasi isugu imaan oo ay Kenya isugu geysay siyaasiyiin iyada taabacsan waxa ay tilmaameen in wax faa'iido ugu jirta xoolo dhaqatada aan looga hadlin kulankaas uuna yahay mid dhicisoobay oo aan wax natiijo ah ka soo bixin waxa ay sheegeen in horay loogu soo tashaday xoolo dhaqatada shirkana lagu doonayo in iyaga lagu dhaco xoolahooda waxaana ay si adag ugu soo horjeesteen shirkan oo ay dowladda Kenya wado waa kuwan qaar ka mid ah iyaga oo warbaahinta u sheegaya in uu shirkaasi wax kama jiraan uu yahay waxaa ka qaldanaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa meesha waxaa iskugu imaaday siyaasiyiin meesha bombaasana ma aho nairobina ma aho rift valley ma aho meesha waa xoolo dhaqato sidii siyaasiyiintii ay ku hali jireen iyo ku halayeen ma ogi anaga shalay waxaan u arkay anaga wax xoolo dantooda la soo hadal qaaday yaa una arkayn anaga haddaan ahana dadka xoolo dhaqatada eh yaa xoolaha baahidooda sheegay ariga uu jirrigu ku dhammaanayaa geelu jirrigu ku dhammaanayaa loodaa waa dhammaanaysaa wax baahidoo ka hadlay ma jiraan abaar baa hadda taagan si biyihii u baahan yihiin kayd caws ba u baahan yihiin nafaqay u baahan yihiin yaa ka hadlay cidna kama hadlin dad aanba heshiis ahayn macal gabanahoodii heshiis maaha anaa ka mid a odayaashii magaalada magacayna waa laga tiray waxa looga tiro sababna ma sheegi karno wixii meesha isku yimaada waa siyaasi oon weli aan israbin dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda Kenya ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay cabasho badan ka soo yeeraysay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyadoona ay markii ugu dambeysay ay cabanayeen dad ganacsato ah oo halkaasi loogu qaado canshuur xad dhaaf ah